de sida yidha waa iska hadloweyna eegare wuxuu halkaa ka yidhaaho waxa dhegaystaaba ka gardaran waxay puntland ka tahay sool iyo sanaag iyo cayn waxa qudhay tahay odayaal dhowra marba inay u yeedho xoogaa dhaqaalaa ku saydhsaydho cadquudheed u tuurto nimankaas wartooda ha ku aadeen tooda ninkaale madaxweynaan ahay oo dastuurkaa ii faraya inaan anigu dhulkan xukumo war ma xukumo war dadkii waxaan lahaa way tashadeen maamulkooday samaysteen kooda ha u taliya gaalkacayo gaalkacayo oo isagu uu dhashay yaan gacanta ugu jira gaalkacayo waxaan u malaynayaa inta loo eego ama waddanka uu ka maqan yahay ama gaalkacayo iyo garowga ka maqan yahay baa ka badan intuu joogo hadduu cid la talinayo ama cid nasteex u yahay war isaga iyo wixii maamulka ku weheliya ha tashadeen danahoodana ha ku aadeen annagu mar walba waxaan diyaar u nahay hadday iyaku miyirsadaan wada hadallo iyo nabad ku wada noolaansho iyo deris wanaag waxse aan wada leenahay oo siyaasada oo golayaala ma ay jirto waxaan rabaa hoosta inaan ka xariiqo wadaadkaas waxaan umalayaa dhidarkaa layidhi waxbuu ka hurdo badan yahay mar uunbaa danab ku dhacaa oo kaca markaasuu meesha ugu horraysa ee u jeesan karo yuu u ordaa dad iyo ood iyo dundumo iyo wuxuu doonaya waa jiidhaya wadaadkanu mar uunbuu maqlaa shirar baa halka socda ama dadkii baa shiraya oo danahooda ka hadlaya markaasuu sidii dhidarka uu soo hambabaraa oo soo dhaqaaqaa waxaan leenahay waddadaan ugu baydhaynaa bal meesha uu ku ordaye ha noo dhaafo marka